shantii bishii juun ee sanadkii tegtay ayaa waddammada sacuudiga imaaraadka carabta masar iyo baxrayn waxay xidhiirka u gooyeen waddanka qatar laba maalmood kadibna cadaadis ka yimid waddamadaasi ka sokow dowladda soomaaliya waxay go'aansatay inay dhexdhexaad ka noqoto xiisadda khaliijka bilo kadibna mawqif ka duwan kan dowladda waxaa qaatay maamul goboleedyada puntland koonfur galbeed iyo galmudug intaasi kadib waxaa waddanka hadheeyey xiisado siyaasadeed oo intooda badan la sheegay inay ka soo maaxanayaan khilaafkaasi u dhexeeya waddammada gacanka carabta toddobaadyadii u dambeeyena waxaa si gaara farta loogu fiiqayey waddanka imaaraadka carabta oo sannadihii u dambeeyey ciidamo u tababaraya dowladda soomaaliya saldhig milatari iyo dekedna heshiis kala galay somalilan islamarkaasina tababar siiya qaar ka mida ciidamada puntland dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale weerartay siyaasi lagu eedeeyey inuu gacansaar la leeyahay dowlado shisheeye taasi oo siyaasigaasi cabdiraxmaan cabdishakuur uu si weyn u beeniyey sabtidii lasoo dhaafayna waxaa weerar lagu qaaday guriga sanatar cabdi xasan cawaale qaybdiid kaasi oo lala xidhiiriyey inay ka dambeeyeen ciidamada ay tababareen imaaraadka carabta xidhiirro aan la samaynay safaaradda imaaraadka carabta ee muqdisho ayay noo suuro geli weyday inaan ka waraysanno waxa ka jira eedaha loo jeedinayo dhinaca kalese dowladda soomaaliya ayaa ballan qaaday inay baadhitaan ku samaynayso weerarkaasi lagu qaaday guriga sanatar cabdi qaybdiid haddaba ma laga yaabaa in khilaafaadka jira iyo faragelinta lagu eedaynayo waddamo dibadda ah sida imaaraadka iyo qatarba inay ugu dambayn majaxaabiyaan dowladda hadda jirta waa mawduuca barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaana igala qaybgelaya ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre oo hore u soo noqday wasiirka arrimaha gudaha xildhibaan axmed macallin fiqi oo isna hore u soo noqday madaxa hay-adda sirdoonka iyo cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hay-adda cilmi baarista heritage ee fadhigeedu yahay magaalada muqdisho qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaa ku soo biiri doona wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan yariisow waxaa iga xusuusina dhegaystayaal barnaamijkan in la duubay maalintii arbacada ka hor intaan isbeddelka lagu samaynin qaar ka mida golaha wasiirada haatanna aynu gudagalo barnaamijkii hadalkana waxaa ku horraynaya xildhibaan axmed macallin fiqi oo ka hadlaya in dowladdu ay ku saxsanayd mowqifka ay ka qaadatay khilaafka u dhexeeya waddamada gacanka carabta marka koowaad waxaa weeye dowladda soomaaliya iyadoo cusub oo sila joogta runtii dee dowladaha carabtuna gaar ahaan dowladda sacuudi arabiya ay aada ugu hanweyneyd inay dowladdan markii koowaad oo dowlad soomaaliyeed ay usoo jeesatay ahayd wax badanna ay u ballan qaaday madaxweynuhu booqday si boqortooyadu si fiican usoo dhaweysay ayaa runtii waxaa soo baxay khilaafkii xumaa ee dowladaha carbeed ee khaliijka gaar ahaan kuwa khaliijka ka dhex dhacay runtii aniga marka laga reebo qaab go-aanka loo qaatay iyo tacticada iyo wax badan inaan la xeerin golihii wasiirada uso fadhiisan arrintaanoo saameyn soomaaliya o dhan ku yeelanaysa laakiin runtii go-aankii dowladdu ka qaatay ka qaadatay wuxuu ahaa go-aan aan isleeyahay saxda ay u dhowaa dadkii ugu horreeyo mawqifkaas ayidayna waa ka mid ahaa marka laakiin implicationska iyo saameynta ay ku yeelanayso dadkii soomaaliyeed ee tirada badnaa ee jooga sacuudi arabiya la macaamilayay amaba imaaraadka la macaamilayay wax badan lama xeerin laakiin waxaa la xeeriyey madaxtooyada soomaaliya oo oo shaksiyaad ka tirsan oo u dhow dowladda qatar ayaa lagu tixgeliyey laakiin broseeskii iyo maslaxadda soomaaliyeed iyo interestiga dadka soomaaliyeed xaggee ku jira inkastoo aan la fiirin haddana mawqifkaas waxaan isleeyahay wuxuu ahaa mawqif dowladda soomaaliyeed ay ku saxsanayd okay cabdullaahi goodax barre haddii mawqifkaa dowladda duu sax aha maxaa loogu kala qaybsamay sidaa aynu hadda u jeedno waxaan ku raacsanahay xildhibaan fiqi in aragsidiisa ah in go-aanku sax ahaa markuu sax noqday runtii danaysi badan ayaa dhacay dad siyaasiyiina ayaa ayaan isleeyahay dowladaha markaa damaynayay way soo xerogeliyeen oo waxay ku qanciyeen in xukuumaddooda ay khilaafaan hadday yihiin kuwa maamul goboleedka iyo hadday yihiin kuwo kalaba markay intaa dhacdayna waxaan aaminsanahay xukuumaddu wax fiican ayay qabteen oo yacni dowladihii khilaafka muujiyey dowladda sacuudiga iyo dowladda masar iyo dowladda imaaraadka waxay ku qanciyeen in mowqifka ay qaateen oo dhexdhexaadka ahaa ay kula shaqeeyaan oo aysan dhibsanin arrintaas meel fiican ayay martay laakiin nasiib daro siyaasiyiinta runtii mooday inay sharaf tahay waddan kalaan gacan sare la leeyahay anoo shaksi ah ayaa haddana soo mataqaanaa rogaal celiyey oo mataqaanaa fawdadii siyaasadeed ee waddanka mar labaad dib usoo celiyey haddana waxaan aaminsanahay haddana inay xallin doonaan kolley qoladan xukuumadda waaye foosiyo isu xaaji aadan ma la dhihi karaa waxaa jira dowlado maxaan ku dhahday saaxiibiyiin siyaasiyiin soomaaliyeed oo doonaya inay majaxaabiyaan dowladda hadda jirta soomaaliya waa sidaynu la wada soconno waxay noqotay dalka dunida ugu qanisan dana gaarana laga wada leeyahay hadday khaliijka tahay iyo hadday reer galbeed tahay iyo hadday jaarka tahayba ummadda soomaaliyeedna dhibaato fara badan ayay usoo jiiday kala jiidashadaa la kala jiidanayo anigu waxaan qabaa waxa xamar maanta ka socda ama soomaaliya ka socda waa ogtihiin oo dalku xor maaha dhinacyo badan dad kala duwan baa haysta ajanabi baa dhinacyo jooga dhinac kale waxaa jooga qolooyinkan dagaalka lagula jiro waxaa kasii daran dadka dabadda ee weli maaragtay ku haya ma garanaysa indhaha sidii ay qayb uga heli lahaayeen hawadii baa la haystay badii baa la haystaa berigii baa la haystaa waxa weeye soomaaliya hala qalay marka waxaan u arkaa broxy war sidaa yeman dagaalkaa ka socda oo kale inuu soomaaliyana ku dul socdo waxaa maanta loo baahan yahay in xoogga la saaro dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo inta danaynaysa dalkan inuu hore u socdo waxaa looga baahan yahay inay fahmaan dawlad iminka curdin oo dhalatay baa jirta haddii maanta la isku dayo in dawlado kale ama dana shaksiya loo burburiyo soomaaliya inay godka ay ku jirto mid kasii fog kusii dhacay marka waxaan u arkaa haa faragelin fara badan bay nagu socotaa laakiin si aan uga gaashaamaano annaga ayay nagu xidhan tahay waaye cabdirashiid khaliif mawqifkan khilaafka ku saabsan arrinta gacanka ee dowladda iyo maamul goboleedyada u dhexeeyey wuxuu ka dambeeyey kadib markii qaar ka mida maamul madaxda maamul goboleedyada ay tageen dalka imaaraadka carabta dabcan dalka sida aadka loogu tuunsanaa inuu maalgelinayo mucaaradada siyaasadeed ee dowladda ka horjeeda inkastoo inaa cadaynu hayn haddana waddanka lagu eedeeyey wuxuu ahaa imaaraadka carabta imaaraadku ma muxuu doonayaa inuu dowladda bedelo horta imaaraadku go-aankooda ay rabaan runtii aniga hadda ma sheegi karo waxa qorshoodu wuxuu yahay ma sheegi karo laakiin waxaa habboon in dee laisla xasuusto soomaaliya waa dal iska nugul siyaasadaha adduunka oo sidooda kaga gawa gawadhacleynaya oo hadda ama laba kooxood ama laba maaragtay system ay isku dhacahayaan baa saameyn nagu yeelanaya mar kasta ayaan dhexaasa sacuudi iyo iiraan baa isku dhacay soomaaliya oo iyada iiraan xiriirka u goynaysay iyo wadamo kale hadda maxaa la dhahaa qudus arrintooda marka maraykanka laisku haystay iyo caalam islaami waxaa dhici karta dhaqaalihiisa iyo milatarigiisa inuu dhaho maaragtay wixii maqli waaya siduu ku dhaaranhayay waxbaan ka jaraynaa hadda turkiga iyo imaaraadka iyo waxaas iyo macnaha dhici karta inay arrimahan khaliijka iyo halkan iyo geeska africa ay usoo faalalaan amisonkan hadda nala joogaa dhici karta inay ama dana kala duwan leeyihiin marka iyadoo sidii la sheegay oo xildhibaan goodaxu ay sheegaan qatar iyo maxaa la yidhahdaa wadamadii carabta oo sacuudiga iyo imaaraadka iyo masar iyo waxaasa isku dhacay waxaasoo dhan marka way horta wayna saameynhayaan waa nagu soo butaacahayaan waana nugulnahay oo waddan aada u tabal daran baa nahay waktiga electionka socday waa la ogaa dad baa ethoobiyaanku madaxweyneyaal iyo musharaxiin madaxweyneyaal baa macnaha ethoobiyaanku si obdinla u taageersanaayeen musharaxiintoo dhan oo kulligood lacagay dawladahaas iyo shirkade iyo kasoo aruursadeen ku kambiin gareynayeen marka horta dal waxaa weeye la xulan yahay oo si fiican gacmaha tajanibiga ay u xulan yihiin oo loogana mudaadsanhayo sidiisana isagaba nugul marka imaaraadku iyagoo danahoodaas kala duwan iska riixriixanaya macnaha bay siyaasada soomaaliya siyaabo kala duwan hadba ugu luglugahaayeen ayagoo xasan sheekh kasoo horjeeda oo waktigaas la dhahayo cumar cabdishiid bay la jiraan xasan xataa iska qarsanhayo oo dhahaya maarata walaalahay weyo dhib naguma hayaan marka un waa dal lacagna haysta darisna nala ah lafricisna haysta oo maaragta runtii dee ama xoolihiisa ha noqdo ama siyaasiyiin iyo dad gacansaar la leh ha noqdaan kolba waa dan muraad iyo dana kale sida dalalka kaleba ay soomaaliya oga leeyihiin see marka looga moosi karaa su-aasha waxaa weeye haddaama ka hor dhaco dawladda un looga baahan yahay siyaasada gudaha iyo dawladda keliya maahana dadka siyaasada cayaaraya ama ha noqdeen heer gobol ama xildhibaano iyo waxaas ama xukuumad waxaa loo baahan yahay siyaasad xasilan oo shacabkan ay isku duuban yihiin in la sameeyo taasaan anagu soo jeedinay bil iyo bar ka hor markii arrintan ay soo faaftay haddii siyaasada guduhu la xasilin waayo dadku iska daa imaaraada shabaabka qaarkood galhayaan waayo axmed macalin fiqi maalin dhoweyd markii xeerilaaliyuhu uu dacwadda ku soo oogayay ama eedeynta u jeedinayey siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxyaabaha carab ku dhuftay waxay ahayd waxaa jira siyaasiyiin wada shaqayn la samaynaya wadamo dibadda inkastoo uusan imaaraadka carabaabin laakiin haddana dadku saasay u fasirteen maxay kula tahay wallaahi horta waxaa weeye walaalow dalka soomaaliya sida akhyaarta ay sheegtayba dal iska nugul ajnabiguna maaragtay u furnaa isaguna resource fiican oo ku filanna aan hadda aysan dhex oolin dadka siyaasiyiinta badankooduna ay kasoo sidii hadda ka hor la yiri qaraab ay kasoo u qaraab tegi jireen dawladaha dibadda arrinta xeer ilaaliyuhu xeer ilaaliyuhu dalkan waa joogay kama maqnayn afartii sano lasoo dhaafay goobjoog buu ahaa inta murashax oo dhowr iyo labaatankii murashaxa halkan joogtay markay lacagaha qaybinayeen oo dibadda laga keenayo oo boorsooyinka lagu keenayay goobjoog buu ahaa wax stagementya iyo wax warac sharciga soomaaliyana dee sharcigu ma ahan maalinka aragtidna inaad la soo baxdid qofka aragtidna aada ugu danaysid ninka aragtidna aada ugu ugu darraatid waxay tahay sharcigu dadka o dhan waa u wada siman yihiin maalin kastana valid ayuu yahay oo in lala soo baxaa ay tahay marka dhihi mayo yaa lala soo bixin laakiin waxay ahayd xeeralaaliyu in uu la soo baxo sharciga markii ay banaanka iska taalay oo guryaha iska taalla oo airboortka laga soo laga keenayo oo xawaaladaha lagu soo dirsanayo in sharcigani la dabaqay ahayd haddii ay noqotay isbedel wuu imaan karaa mar buu isbedel imaan karaa waxay ahayd evidence iyo caddaymo saxa inuu la yimaado aniga waxaan aaminsanahay arrinta xeeralaaliyuhu ayaantii dhaweytay ka dhawaajiyey inay arrin siyaasadaysan ahayd waaya aad baad umahadsantay ma raba arrintu inaan kiiska cabdiraxmaan cabdishakuur aada usii galo tusaale un baan usoo qaatay oo si aan u muujino maaragtay faragelinta shaiya sida ay dowladdu ku dooday goodax bare jawaabtaada waa mahadsan tahay horta saaxiibkay xildhibaan fiqi waxaan ku raacsanahay baashan lacagta oo siyaasadda lagu baadigoobo inay khalad tahay wa waa ku raacsanahay laakiin waxaan ku khilaafsanahay inuu yidhaahdo waxaan wax jiray aheyd marka waa inay iska socdaan waa inaysan cidna hadda ka hadlin oo dhaqankaa ha iska socdo xoogo waa ku khilaafsanahay shalay hadday jirtay khalad la samayn jiray oo ahaa war nin fiicana ahay beesadaan qaado beesadaasna dabcan banaanka laga keenay nin fiicana ahay dooro hadday shalay jirtay maanta waxaa soo zaahiday wax kafool xun oo ah lacagtan qaade madaxweynahaaga rid maxaa yeelay dowlad hebel ayaan jeclayn runtii wax fiican maaha bke meesha ay ku dambeynaysa lama yaqaan misaal haddaan ku siiyo hadda waddanka kenya waxaa nagala dhexeeyo bad baa nagala dhexayso oo bad dacwad aan isla aadnay maxkamad ayaa nagala dhexayso waxay codsadeen in muxuu ahaa muddo la siiyo ay soomaaliya kusoo qanciyaan haddii shan milyan ay mid xildhibaana ama mid siyaasiya usoo dhiibaan oo sayladda intuu miis la fariista yidhaahdo madaxweynehan hala raacdeeyo maxaa yeele kenya ayaa ayaa ka eed sheegatay oo markaa siyaasado kale oo jeedkiisa ku hahadlo waddanka sida u shaqayn doonaan runtii khatar weyn baa jiro wadamadan na faragelinayo ee lacagta nagu faragelinayo ee ka faa'iidaysanayo duruufta qalafsan aan ku jirno runtii waxaa looga bixi karaa in xoogo siyaasiyiintu ay wadaniyiin noqdaan aniga waxaan aaminsanahay ninkan xeer ilaaliyaha in la siiyo fursad uu ku soo bandhiga wixiisa anigu malaymaha inuu fursaddaas haystay waayo aad baad umahadsan tahay fosia dabcan markaan ka hadlayna imaaraadka imaaraadku waxay meesha ka oranayaan waa waddanka qatar marka maxaad u fasiri lahayd sidee hadda dowladda waxaad u malaysaa inay shabag dhex gashay oo dhinaca uga baxda la'dahay aan ku koobnayn arrimo soomaali keliya khuseeya arrimo caalamka ay ku jiraan sidee uga bixi kartaa arrimahan horta number one inaynu xiriirka dibadda adkayno weeyaan wasaaraddan in la xoojiyo weeyaan arrimaha dibadda waayo iyadaa dawladaha maanta haddii maaragtay wasaaradda inta la xoojiyo la sabood gareeyo dhaqaale loo sameeyo safaarado adag la sameeyo safiiradaasaa waxaan oo dhan furfuri lahaa safiirada halkan joogaa loo yeedhi lahaa la odhan lahaa waxaa iyo waxaa iyo waxaa iyo waxaa saa ku qaldan tihiin meesha shuruucbaa jira internationala heshiisyaa jira u n t baa joogta geneva joogta in laisku xadgudbo ma aha waa yani waxyaalaha caalamku hayg laisku geeyo weeye dal dalkaaga adoo jooga wuxuu doono ka samaynaya dal ma garanaysaa amar bixinayo dal lacag soo bixinay waxaas oo dhan uma baanin dawlado kale cabasho iyo oohin iyo dawladda lacagkanta sideeda u dhacday ma dhici karta inay soomaaliya intay imaaraadka oo kale tagto ama dal kale tagto ay intay lacag bixiso siyaasiyiintoodii ay tirada hala rido hebel ama kan ha la qabto anigu waxaan qabaa innagaa dembiga le inagu aan isku tillaano inagu aan hoos isu eegno waana laga maarmaa arrimo dibadeed haddaan anu khibrad u leeyahay waxay ku taallo male in loo tago oo la yidhahdo joojiya wax qaladkaad samaynayso waayo waxaa jira meelo lagu kala baxo caalamkaa jira laakiin yeena noqonin uun riwaayad iyo filim lagu jiro dawlad hebel baa intaa bixisay iyo dawlad hebel baa baarlamaankuna rayga waxaa anaga naloogu leeyahay xaq inaan wadankan wax ka qabano oo tilmaamno oo xisaabta sameyno guda iyo dabadba waa gartay waa gartay fosio si fiican baan u gartay hadda waxaa laleeyahay xubno ka tirsan baarlamaanka waxay qaarkood ku talinayaan wax sirana maaha in dowladda wax laga bedelo ama gebi ahaanteedba la bedelo intaana u tegin cabdirashiid waxaan rabay su-aasha inaan weydiiyo fiqi fiqi adiga ma qabtaa fikradda ah in dowladda wax laga bedelo ama la wada bedelo aniga waxay la tahay dadka imaaraadka aniga mooshin baan ka geeyay wargelinta soomaaliya ay ku hayaan baarlamaanka soomaaliya iyadoo weliba xildhibaanada qaarkood ay yaaban yihiin haddana hadda dad baa waxay ku leeyihiin madaxweynaha haddii la dhaliilo ama ra-iisul wasaaraha shaqadiisa lagu qanci waayo imaaraadku la tafan yahay moodal bay noqotay qofkii la qan dadka inta la qancin waayo in hadba la iskaga lebalgaraya arrintaas marka anu waxaan leeyahay horta siyaasadda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa wax ka dhiman yihiin waxaa la rabaa dawladda soomaaliya banaanka intay usoo baxday hadda imaaraad imaaraad maanta o dhan waa inay ku celcelinayn yaan ka maqalnay ma madaxweyneaan ka maqalnay ma prime ministerkaan ka maqalnay ma wasiirka arrimaha dibadda noo caddeeyey in imaaraadku qalqal ay ku hayaan dalkan soomaaliya ama dawlad hebel ay qalqal ku hayso ilaa iyo hadda wax cad ma hayno inay gurigii cabdi qaybdiid imaaraad galeen ilaa iyo hadda dawladda soomaaliya wax wara kama hayno marka hadda imagination iyo maskaxdeenna waxay iska jeceshahay iyo niman hadlila in loo hadlo ayaa banaanka ayay naga taha maahane dawladda soomaaliya waxaa laga rabaa inay shacabka soomaaliyeed u caddayso inay dadka soomaaliyeed iyo adduunka u caddayso inay tiraahdo dawlad hebel amnigeenna ay khatar ku haysaa dawlad hebel fargelin bay nagu haysaa sidaas awgeed tallaabooyinkaasaan ka qaadana ciddii la macaamishana dembi bay ku gelaysaa ilaa iyo hadda kama hayno marka waxa waxa ka intaa kasoo hara waa iska imagination qodobka aad i weydiisay haddaan usoo laabto yacni hadda xukuumadda hadda jirta runtii aniga waxaan u arkaa one man show xukuumadda wasiiro shaqo haya sinit maaragtay maalinkii la magacaabo la ansixiyey kowdii abriil wasiirada lixdan iyo xoogaaga ah markaan carabka ku dhufto in yar oo toban ka yar ayaa shaqadooda si rasmiya u haysata kuwa waxaa jira shaqadoodii oo dhan lagala wareegay kuwa waxaa jira shirarka shirka golaha wasiirada markay soo fadhiistaan aan cod la siin gacantu ayadoo iska taagan gacantu ayagoo iska iska taagan baa shirku dhamaadaa marka aniga waxaan leeyahay waa la joogaa in la isindhatirana maahan dhaliilna maahan xumaanna maahan in marka ayaan la joogo wax la qiimeeyo la qiimeeyo yaa shaqadiisii gutay yaan gudan arrintaas runtii baarlamaanku qayb weyn buu ku leeyahay su-aashaan ku weydiye waxay ahayd in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa waa qabaa cabdullaahi goodax barre in xukuumadda wax laga bedelo ama la wada bedelo miyaad qabtaa fikir noocaasa kor waayo loo wada indho runtii xukuumadda in wax laga bedelo qofka ay aada u khusayso muxuu ahaa waa prime ministerka prime ministerkuna nin moog intaa ma aha oo runtii wuu arkaa laakiin tabar baada haysa saan qiyaasaayo oo fursad oo xukuumaddiisa ku darto oo ku fariisto siyaasiyiintu maba siininba maalin walba wuxuu qaabilaha lixdan xildhibaan oo kulligood yacni mataqaanaa mashaakilkan baahidooda ay keentay markaana waxay la tahay in uu ay dhici doonto in in xukuumadda wax laga bedelo oo oo dhuudhuujin lagu sameeyo anigu waan aaminsanahay intaas loona baahan yahay balse waxaan aaminsanahay in prime ministerka laftikiisa oo aada u khusayso uu aaminsan yahay arrintaas waayahay cabdirashiid waxaa jiray dowladihii hore aynu soo aragnay muddo markay joogaan madaxweynaha iyo ra-isulwasaarahu inay iskhilaafi jireen laakiin sida hadda muuqata ama ay ku doodaanba xildhibaanada iyo mas-uuliyiinta taageera dowladda waxay ku doodaan madaxweynaha rasaaruhu inay wadashaqayntoodu wanaagsan tahay marka caqabadana way jiraan dhinacii amniga waddanka weerarkii ugu cuslaabaa waddanka ka dhacay sanadkii aynu soo dhaafnay bishii oktoobar arrimaha dibadda iyo dhibaatooyinka jirana haddaynu ka hadlaynaa halkee wax iska qaban layihiin
runtii arrinta soomaaliya horta waa waa waa la kabiyo ama layers isdul saaran madaxweyne iyo ra-isul wasaare hadday wada socdaan iyo hadday kala socdaan waxaa fiicanta inay wada socdaan si shaqadii u socoto oo walibana xildhibaanadii iyo maamul goboleedyadiina ay la socdaan iyo ciddii kaloo wax tari karta si hawsha u dhaqaajiyaan maxaa la dhahaa markii ceelalihii heshiisaha xoola biyo cabaan baa reer baadiyuhu dhahaan marka haddii dadka siyaasadda ku jiray maantoo dhan ay isku maqan yihiin hadda xoogga ay dawladdu iyo mucaaradku ay isku hayaan oo maxaa la yidhahdaa dadka ayaga kasoo horjeeda xoogga iyo awoodda ay gelinayso oo oo macnaha ama xogka ha ka raadiso ama isha ha ku hayso ama maaragtay barabagaan ha ku furto ama ayagu xoog ha ku- ha ku furaan xoogga iyo ay isku dhumin hayaan dadkan dawladda kasoo wada horjeed macnaha ee siyaasadda ku wada jiro qaarna xildhibaana yihiin qaarna ee xukuumadda yihiin qaarna korjoogta yihiin xooggaas meelo kaley gelin kareen waxbarashadii gelin kareen hadda kahor maro badan sheegay boqolkiiba lixdan soomaalida saddex aqoolood saddex cunto ma helaan u n ta iyo adduunyo kale ku tiirsan yihiin shabaabkiibaa meel walba ugu dhakan oo oo oo kulligood macnaa cabdiraxmaan cabdishakuur iyo farmaajo iyo kheyre iyo fiqi iyo goodax iyo boosiye iyo iyo dadka ka- iyo annaga iyo ciday deenahayaan oo ka badbaadaysa ma jirto marka hore dadka is- macnaha nimanka waxaa la yidhi maamaha aan qurux badnayn weeye laakiin eh, niman baa waxaa la yidhi nimanka qeydka isku haysta hooyadooda waa qaawan tahay marka niman ayagana dalkoodii dadkoodina gaajo waa bacayaan adduunkiina aan maaragtay oo adduunka bacsanhaya oo bardoodamhaya ay hadda isku soo buuranayaan shabaabna ay macnaha kulli ma- macnaha meel walba luuq kasta ugu jiraan ba ayagii macnaha eh, baa is baa ishortaaya marka anigu runtii macnaha eh, co- comic bay ila tahay waa la yaaba mararka qaarkood oo waxaan marnaba had meelo anuu magaalo kala jooga igu caysa waxa weeye hoodada iyo caqlixumada xamar ka jirta waan jeclay inaan madaxa ka qarsado taasaa keenaysa hadda inaan toronto kaala soo hadlaayo markaas runtii waan waqti horaan xamar tegay labadii kun iyo labadii kun aan tegay hadda marka waa la kasoo daalay macnaha bardoodankan iyo iyo ceyrtigan oo aan aan xikmadda lahayn waa gartay ayagana waxaa dana ku jirtaa inay macnaha intaan shabaabku ay meesha moolahooda ku qarxin lahaayeen ama afar sano ka dhamaan lahayd ayagoo yaaban sidii kuwii ka horreeyey waxaa loo qaataa kulligood inay sida isku dhaamaan macnaha ayagoo ayagoo raalli ah okay waaya cabdirashiid aad baad umahadsan tahay foosiyo waan ku siinayaa iyo godax iyo fiqi dhammaantiin waad ku laabanaysaa waa idin siinaya waa idin siinaya laakiin waxaa inagu soo biiray wasiirka warfaafinta eh, cabdiraxmaan cumar cusmaan yariiso cabd- cabdiraxmaan yariiso waad mahadsan tahay barnaamijkeedaad bilowgii nala gasha ayay ahayd laakiin eh, waynu isweyne waad mahadsan tahay marka hore may maqlaysaa waayo waxaynu ka hadlaynay xaaladda hadda soomaaliya siyaasadda jirta iyo faragelinta la sheegayo inay ka imanayso eh, waddamo dibadda si gaara beryahan waxaa farta loogu fiiqay imaaraadka carabta inkastoo xeerlaalihi uusan si toosa u carabaamin imaaraadka oo uu yidhi waxaa jira siyaasiyiin waddamo shisheeye gacansaarla leh oo doonaya dowladda in ay mijaxaabiyaan ama dhibaato u geystaan maalin dhoweyd weerar baa lagu qaaday guriga cabdi qaybdiid wuxuu sheegay in hay-adda nabad sugidda sarkaal ka tirsan uu soo wacay u sheegay ciidamada imaaraadku inay deegaankaas weerareen baadhitaan baa la samaynayay dowladda baadhitaankii midnala wadaagi kartaa arrintaas inay imaaraad ka gashay iyo in kale bismillahi raxmaan raxiim marka hore waa idin salaamayaa dhammaan reerka kale ku jirto arrintan horta midna waa mid maxkamad hawsheedii socoto marka dadkan oo siyaasiyiinta wixii ishii arrin maxkamad taagan siyaasadeynaya ama amniga dalka siyaasadeynaya horta mid loo dulqaadan karo maaha mid la aqbali karo maaha soomaaliyana marxaladda ay joogto waa marxalad u baahan dowladda hadda jirta mandate-ka la siiyo in waktigeeda la siiyo wixii isla xisaabtan ahna si eh, sharaf iyo karaamo ku jirto lagu sameeyo arrintan iyada arrin eh, xeeralaalyahan waa uu sheegay baaris baa socota dad baa wax lagu eedeeyey arrintaas ma rabno inaan ka hor dhacno v o a na runtii waxaan oran lahaa arrinta maxkamadda ha loo daayo mar alaale markii arrimaha xeeralaalinta iyo baarista soo dhamaatana kadib eh, waa lala wadaagi doonaa wixii shacabka ah oo ma rabno in maxkamaddii wax dhib u keeni karana eh, la sameeyo arrimaha dadka siyaasiyiinta qaarkood oo Ar- weli ar- dadka hadda arri- qaarkood- arrintaan hadda ku weydiiye wasiir Siyaasadeynayaan.
arrintaan ku weydiiye waxayd arrinta guriga cabdi qaybdiid iyo baadhitaankii la sameeyey wax aad noo sheegi karta ma jirtaa waxaa farta lagu fiiqaya imaaraadka carabta baaristaas waa ay socotaa mar alaal markay soo dhamaataa lasoo daaynayaa mar rabna inaan ka hor dhacno wax mala awaan iyo maaragtay annaga waddan soomaaliya la yidhaahdaan nahay waxaan nahay waddan madax bannaan annaga ayaa la rabaa waxayna inaan samaysano haddii cid cid kale usoo adeegsanaysana ciddaas kale inaan ka qabanno waa soomaalinimo ay shaqayso annaga waxaa naga go-an dalkan dantiisa iyo maslaxadiisa eh, shacabka wixii dan oo inaan ka shaqayno taasna waa ku soconaynaa marka baarista markay soo dhamaato ka hor kama hor dhici karno waa gartay waddamo oo dowladda soomaaliya ay ka dacwota ma jiraan mowqifkii ay ka qaadatay arrinta khaliijka ee dhexdhexaadnimada ahaa darteed waxaan maqalay in dowladda soomaaliya ay ka dacwootay imaaraadka annaga dowladda soomaaliya mowqifkeeni qaliidka iyo xasarada ka taagan waa cadaynay annaga dowladahaas oo carabta oo dhan waa dowlado aan si madax banaan oo si saaxiibtinimaha diblomaasiyada uwada shaqeyno madaxweynaha dhowr jeer buu booqday wadamadaas aad hadda sheegtay marka wax alaale wixii jiro ma rabno in warbaahintu ay noqoto meeshii haddii wadanka lala xisaabtamayana loo sheego haddii oo wixii annaga khilaaf dhexdeenana annaga inaan xalinna nalooga baahanya marka arrimahaas arrimo oo warbaahin ma aha taas baad iga raalli ahaanaysaa waa yahay waad mahadsan tahay waxaan adoo raalliya wax yar ku jir khadka waxaan rabaa inaan akhyaarta kale wax ka siiyo fosiyo wax su-aalood u qabto wasiirka sida ay u maamuleen siyaasadda arrimaha dibadda goordhoweyd dhaliilo ayaad soo jeedisay bal wasiirka la wadaag maya waa runtii dhaliil maahayn waxaa hay dhiirigelin wasiirka wuu ku mahadsan yahay jawaab fiicanna waa bixiyey runtii xaqiiqa wixii de sida wuxuu yihiin buu ku sheegay laakiin hadalka aan rabay anigu waxaan rabay inaan aan aan mid xoogaa ku kusii hoosta ka xariiqo dadku markay hadda siyaasadda caalamka marka lagu jiro siyaasadda iyada oo qofku xisbigiisa ama dantiisa eegayo ayuu tadalkana eegaa oo aanu maaragtay qaladaad waaweyn oo waxyaalahan hadda aada looga wada hadlaya dhinac walba aan aan la gelin dadka waxaa muhiima inay fahmaan danta dadka iyo dalka iyo ta khaaska ahe qofkaasi hadduu rabo inuu siyaasi noqdo inuu rabo inuu hoggaan qabto ama uu maaragtay uu dee xisbigiisa guuleysto ama ama kol tiamka uu kamid yahay inay meesha la wareegaan waxay waa inay miisaan leedahay oo labada dhinacba la eegaa hadda waxaad moodaa inaga dalka dhammaan ummadda waxay ilowsan tahay dalkaba in ajanabi kale maamulaba ama waxyaalahan hadda laga hadlaya ha noqoto ama dhulalka la haysta ha noqoto ama kuwa la jeexanaya ha noqoto ama cirkiga dhulka badaha ha noqote ummaddii waxaa ilowsan tahayba totally dantii dalka iyo dadka marka waa siyaasiyiinta waxaa muhiima inay afar sano saddex sana hadda hadhay saddexdaas sanee hadhay in axsaabta la hirgeliyo la xoojiyo waa gartay siyaasiyiintuna ay kuwaa ka qayb galaan laakiinse aan maaragtay yoyootan iyo maalin walba dad la xidxido iyo dad la ma garanaysaa dawlado kale haaraankaas oo dhan aan joojino danaheena usoo noqono dhaliilo badan badan badan baa jira cabdullaahi goodax barre wax dhaliilood u hayso dowladdaas sida wax u maamushay arrimaha dibadda iyo arrimaha dibaddaynu hadda ka hadlaynaa runtii arrimaha dibadda intii ay ka tiri muxuu ahaa xildhibaan fawziya ayaan ku raacsanahay waxaan rabaa arrin yar inaan iftiimiyo oo la xiriirto muxuu ahaa gelitaankii ciidamadu ay galeen muxuu ahaa guriga cabdi qaydiid waxaan rabaa in hoosta ka xariiqo oo ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan ay muhiim tahay in waddanka horta ciidamo badan ayaa ka shaqeeya oo ajaanib ah maraykankaa joogo soomaali buu qortay oo ku lamaansan oo iyaga looyal u ahoon cid kale ka amar qaadanin ingiriiskaa joogo oo sidoo kale qortay ciidamo soomaaliya oo cid kale ka amar qaadan oo iyaga la joogo muxuu ahaa kuwa cadow shaqaysataa sida bancraft iyo waxaasaa lasoo ayaa waddanka jooga oo wadamo shisheeye ay keeneen imaaraadka qudhooda confusion ba badan baa ka jiro dadki aaday ugu wareersan yihiin imaaraadku ciidanna way noo tababareen bishii boqol dollaraa la siiyaa ciidankeena ay lamid yihiin waana ciidan fara badan kaa ma aha ka guriga galay muxuu ahaa cabdi qaydiid sida maraykanka oo kale ingiriiska oo kale ciidamo gaaro iyagu leeyihiin magaca soomaali ka ah dad dadku soomaali yahay laakiin loyaltigoodii cid walba ka amar qaataan dadkaas horta waa dadka galay guriga ciidankaa marka meesha galay iyo kuwa kala dhanoon sheegay xukuumaddani way dhaxashay waxay iyadu ay og tahay ama ay raalli ka tahay ama ay fursad u heshay inay wax ku saxda maamarkee fursadba lamaba siininba ciidankan oo faraha badan oo ajaanibkaa oo nooc walba leh oo cadow shaqaysata leh oo kulligood hargixisaan la dirireynaa leh laakiin maalinta dambe adigaba lagu adeegsan kara sida haddaba muuqato iyadoo baaristu ay sheegi doonto xukuumaddani way dhaxashay way goodax aad baad u mahadsan tahay axmed macalin fiqi su-aal haddaad u qabtana waad weydiin kartaa iyo waxaad ku dhaliilaysa dowladda wasiirka yariiso oo inagu soo biray tafadal horta waxaa weeye wasiirka waa soo dhaweynayaa wasiir yariisow wuxuu ku bilaabay hadalkiisa dee hanjabaad iyo u dulqaadan mayno iyo maaragtay fiirsan mayno iyo saas yeeli mayno iyo xag dalka waa la wada leeyahay wasiir waxa weeye adiguna ay hadda fulintaa ka tirsan tahay annaguna waxaan ka tirsannahay qaarkeen maaragtay hay-adda sharci dejinta marka cadajuglayntan tirada badan oo maaragtay xamar iyo lagu hayo idaacadaha ayaan dadka soomaaliyeed loo gudbin dadka soomaaliyeed waxay u bukaan in la sheego dhibka jira in si saxa loo sheega loo adresgareeyo waxay u bukaan in haddii dalka faragelin lagu hayo dawlad shisheeye ay faragelin ku hayso in adigu wasiirka warfaafintaa tahay waxaa lix bilood baa lagu hayay faragelin baa lagu hayaa dalkeena lix biloodna hordhacna maaha ka hordhici mayna maaha lix bilood hordhac maaha lix bilood waa wa waa wa waa wakti wax lagu ogaan karo waxna la sheegi karo haddii dawlad shisheeye ee dalka faragelin ku hayso banaanka soo istaag wasiirka warfaafintaa tahay ee dadka soomaaliyeed la wadaag laakiin u dulqaadan mayno u yeeli mayno warkaasi war soomaali ka dambeeya soomaalina rabta maaha dawladda shisheeye oo la sheegayana safaaradeeda xamud bay ku taallaa safiirkeedii waa joogaa ciidamadan hadda w kuwaan ay tababarayaan ra-iisul wasaaruhu kowdii november buu la wareegay kulligood sagaal boqol iyo lixdan ciidan ah ayay tababareen ilaa iyo hadda sagaalka boqol iyo lixdanka ciidan ee ay tababareen si rasmiya ayay dawladda soomaaliya ugu wareejiyeen ciidankana ciidankii special forceskii ciidankii sida gaarkaa u tababarnaa oo lixdan iyo shan ah oo lagu talagalay ciidamadaas inay la howlgalaan obereyshanada gaarkaa markay gelayaan inay la galaan be ciidan ciisa kasoo degayna maaha sida goodax ugu dhigay hadeersan hadalka xildhibaan goodax waa ciidan ciidamadaas ka tirsan maya maya waay waay waay cafwan wax yar u kaadi baarinsi u baahan tahay taa wax yar- wax yar u kaadi cabdullaahi goodax barre dadkana waan qaldeena haddaan intaa u sheegno ee fiqi soo koob adoo raalliya ka bax hadalka si aan wasiirka u siiyo kugu jawaabo taliyihii nabad sugidda ee degmada holland iyo coordinationka ninkii nabad sugidda u qaabilsanaa intuba way la socdeen operationkaas waxaa maqaala in taliyaha nabad sugidda gobolka banaadir uu arrintan ka ka warhayay arrin jointly jointly ciidanka nabad sugidda iyo ciidanka imaaraadka ay tababareen oo xeradaas ku sugan marka annaga waxaan rabnaa wasiirka waxaan ka rabnaa dadkii waxbaan ognahay waxbaan ognahay intuu ogyahay in lamid ahaan ognahay hay-adihii dawladdan ka tirsannahay anigu guddiga difaacan xubin ka ahay ee dawladda baaritaan madax banaan baan nageena ka samaynay waa ognahay waxaa dhowta lasoo wado iyo in la siyaasadeeyo xitaa weerarkii guriga cabdi qaybiid ayaa marka u dambeysay ku dhammaan doontaa aad baad umahadsan fiqi u kaadi marka adoo raalliya ee wasiir bismillahi raxmaan xildhibaan fiqi runtii waxaa la raba in la kala saaro waxay tahay adoo xildhibaana mudana ah sharaf leh waxaa la rabaa dawladnimadii iyo mucaaradkii haddii si qalad a u fahamtaan oo dawladdii una la dagaashaan oo mar walba hor istaagtaan waxaa ka faa'iidaysiin horta maxay tahay taas waa ko labo midda la rabo waxay tahay in institutionka dawladda waxa u jiro waxay tahay muddada lasii mandatka in lagula xisaabtamo isla xisaabtan dhab ay u dhacdo laakiin haddii mar walbaba aad banaanka taagan tihiin idinkoo qayaxan oo la yaqaano hebel iyo hebel ah oo dawladda wixii kasoo horjeedaba aad banaankaas la taagan tihiin mucaaradkii waxaa laydinka raba waxay tahay inaad xisbi samaysataan si nidaam oo sharaf ku jirto aysa ku hagaajisaan waddankaana waa noo wada hagaagaya marka wax walwal ahood qabtaan ma jirte aamina dawladdiini madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare xasan khayre dad ka jecel shacabkan in loo adeego oo horumar loo sameeyo ma jirto xukuumadda muddada sagaalka bilood waxa aan qabanay waad og tahay walaalow garab aan kaaga baahannahay na garab istaag oo mar walba ha soo istaag qofkii mar walba leh oo dadkuna ay runtii idin dhibsadeen taas idinkana idinma fiicna dalkana uma fiicna dalkan wuxuu u baahan yahay midnimo iyo wada jir taasna waxay ku imaanaysaa dulqaad marka dulqaadkaasaa laydinka rabaa iyo dawladnimada inaad maaragtay nala wadaagtaan nala shaqaysaan na hagtaan intaas maxaa idin diidan fiqi waxaa noo diidan aad ka jawaaba su-aashaas haaruna annaga wax noo diidan ma jiraan madaxweyne farmaajo annagaa wax ka dooranay yariiso adigu ma wax kamaada dooran waana ognahay si doorashadii iyo kabtaynkii meeshaa la safnay raggii doortaanna xasan cali khayre gacantaan u wada taagnay kulligeen raalli baan ka ahay asaga iyo xukuumaddiisa markuu idin soo magacaabayna gacantaan idin taagnay wax laydin hor istaageen ma jirto laakiin fashalkiina aad ku fashilanteen mandatekii dawladda soomaaliyeed a hayseen ayaad rabtiin inaad dad kale la xagxagataan oo tiraadaan mucaarad baan hortahay laydinma hortaagna annagoo constructive baan nahay raalli baan ka nahay madaxweynuhu inuu shaqeeyo raalli baan ka nahay prime ministerku inuu shaqeeyo xukuumaddiisuna inay shaqeyso raalli baan ka nahay laakiin waxa la sheegayo waxay ahayd lix bilood baad waxaa ku haysay cadowgaa dalka kusoo duulay noo sheeg wasiir taas macnaheedu ma ahan inaan ku hortaaganahay waxaan ku leeyahay wax noo cad maya idinka idinka waxaa laydinka rabaa fiqi waxa waaye show ofkaan inaad iska daysaan dawladnimadii oo idinka aad kasoo shaqayseen aad ku jirteen eed og tihiin duruufaha lagu shaqaynayo eed og tihiin ciidanka iyo dhibka ay ku shaqaynayaan ood og tihiin maalin walba caqabadaha aan ka gudbayno oon u gudbayno dawladnimo iyo wanaag waxay ahayd waxaas inaad noogu dulqaadataan oo naga shaqaysaan oo garabka noo noqotaan laakiin haddii qof oo meel taagan aad tihiin oo mar walbaba muxuu ahaa ummaddii iyo horumarkeedii loo arkayo dadkii inaad hor taagan tihiin dhib bay leedahay annagii nooma ficna idinka idinma ficna annaga hay-adaha dawladda waxaan rabnaa inay wada shaqeeyaan karaamo iyo sharafka ku wada shaqeeyaan isdhexgeliyaan kadibna wax walba lagu xaliyo systemka iyo nidaamka dawladda caqabadahan caqabad ka waaweynaan soo marnay sii waxaad ogeed qalbi dhagax waxa lagu xaliyay waxay systemkii iyo dawladdii iyo hay-adihii iyo baarlamaankii baa xaliyey caqabadii kale oo arrimihii amniga iyo dowlad goboleedyada waxaa lagu xaliyey si oo wadajir ahoo nidaam ahoo madaxweynihii ra-isul wasaaruhu ay qaateen door hogaamineed wax walba caqabad waa ka gudbaynaa laakiin waa markaan wada jir iyo midnimo wax wada raadin intaas waa intaa idinka rabna anaga haye fiqi marka ugu dambaysa u jawaab kabacdina waxaan siinayaa goodax iyo foosiyo waxa weeye horta wasiir yariisa waa mahadsan yahay intaas waa isla aaminsannahay kulligeen waxaan aaminsannahay in dowladda soomaaliya la garab istaago waxaan aaminsannahay waana soo garab istaagnay laakiin wasiir yariisa wuxuu rabaa inuuna yidhaahdo beriire dad shacaba kuma kuma kuma dhimane waxaa lagu dilay askar baa lagu dilay al-shabaab baa lagu dilay oo annagu waa soo istaagno nin al-shabaab ma ahayno dad shacbay ahaayeen wasiir annagu kuma sacabsumayno markaad qaldan tahay ama dariiq qaldan aad aad aad aad marayso laakiin markaad ummadda u shaqaynaysid oo wa wax saxa ah la qabanayo oo dariiqii saxa iyo daaragtankii saxda ahaad xukuumaddaadu ay hayso waa lagu wasiir
Waaye.
haddaa dadkii qaldaysaa oo aad maaragtay waxaan jirin ka sheegaysaa wasiir yariisu intaa hadlay arrin beriirina kama hadlin haddana waxaa ka dhigaysaa wax oo maaragtay oo shaksi ah arrintaas waa waxyaalaha aan isleeyahay la rabo in aad ka gudubtaan oo danta guud iyo soomaalinimo annaga doorasho hal cod iyo hal qof aa la rabaa sidii lagu gaari lahaana waxay danta kugu jirtaa inaad xisbigaaga hagaajisatid soomaali isugu yeeratid tustid nooca dowladnimo aad rabtid inaad usoo hogaamisid isdiyaarisid wax lagaa rabo waa intaas laakiin haddii waxyaalo yaryar oo dhacdooyin dhacday oo shaksiyada saar waa midda ugu xun oo meeshaanana gaarsiisay waaye ma- wasiir waad mahadsan tahay Fu- wa- hadalkana waan soo gabgabaynayaa foosiya aadaan ku siinayaa een, maxaa kaaga soo baxay doodda xalku muxuu yihi wallaahi eh, eh, horta run ahaantii waxaan ka hadlayo unba hadda kasoo baxayo yooton iyo muran eh, laga hadlaayo sidaasay aniga ila tagay saasay ila tagay runtii danta iyo dalka taana da- taasi mid- dani ma jirto haddaan hadalkayga soo koobo horta qaladaad ka dhacay ee hadda eh, eh, ay ka hadlayaan eh, fiqi iyo iyo yariisa wasiirka cabdiqadiid galistii la galay gurigiisa qalad bay ahayd dowladda waxaa laga rabaa inay soo saarto ciddii mas-uuliyaddaa lahayd hadday tahay ajnabina in laga saaro dalka hadday tahay dowladda dad ka midana in tallaabo laga qaado sharciga shacbigu taasay sugayaan taasi waa qodob Ta- wixii dun- dunubaha la kalay cabdiraxmaan cabdirashakuur maxkamad baa socota iyada maxkamadda in laga warsigo waxaa soo haray soomaaliya waxay u baahan tahay isku tashi hadalkayga intaasaan kusoo koobayaa ajnabina uma baahna faragelintanna sidaan u sheegay waa ku fara badan tahay Eh, dow dadkiina eh, waxaad moodaa inay hurdaan dadna waa daaleen wax dabadaha ku dhimanaya iyo wax gudahii ku dhimanayaba waa leeyihiin ummaddu isbedel bay rabtaa waxqabad bay rabtaa horusocod bay rabtaa hadda tallaabo la qaaday doorasho dhacday doorashada kale sidaynu ku gaari lahayn in laga wada shaqeeyo si loo badbaadiyo dadka iyo dalka iyo caruurtaha mustaqbalkooda wixii dembi galayna dembigii dee lagu qaado waaye aad saasaan hadalkayga kusoo koobi aad baad u mahadsan tahay wasiir Wa- wasiir fawzi aaday umahadsan tahay waana siday sheegtay arrinta cabdiqaydiid iyo falkii dhacay dowladda waa ka hadashay waana eh, fal aysan dowladdu ka warqabin riyaa- ra- diyaarna u ahayn waxay sheegtay in baaritaan la samaynayo baaritaanka oo dhab ahna ummadda waa lala wadaagaya wadankan waa la wada leeyahay dowladnimada iyo mucaaradkan waa kan eh, si eh, constructive ah ku dhismaya wax saxaya si aan u wada gaarno meesha aan wada hiigsanayn
barnaamijkii faaqidaada toddobaadku intaas ayuu ku dhan yahay waxaan u mahad celinayaa wasiirka warfaafinta soomaaliya cabdiraxmaan cumar cusmaan xildhibaan foosiye yuusuf xaaji aadan xildhibaan cabdulaahi goodax barre xildhibaan axmed macallin fiqi iyo madaxa hay-adda heritage cabdirashiid khaliif xaashi inta aynu ku kulmi doonno barnaamijkan oo kale waa haaruun macruuf oo idin leh nabadgelyo